deegaanka buulo guduud ee waqooyiga magaalada kismaayo ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay nabadaynta iyo isdhexgalka bulshada ku nool deegaanada iyo degmooyinka maamulka jubbaland kulankan ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka buulo guduud iyo xubno ka tirsan wasaaradda haweenka maamulka jubbaland marwa cadar cabdulaahi ismaaciil wasiirka wasaaradda haweenka maamulka jubbaland ayaa ka warbixisay ujeedka kulankan
inaan buulogaduud imaano annagoo maaragtay mas-uuliyiintii ka mid ah dowladda jubbaland khaasatan wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka waa maalin aada aan ugu faraxsannahay maxaa yeelay madaxweyne axmed maxamed islaam madaxweynaha jubbaland wuxuu annaga nagu amray in aan dadaajinno oo aanan ahayn shaqooyinka wacyigelinta isdhexgalka bulshada iyo inaysan ku ekaanin degmooyinka waaweyn tuulooyinka amnigooda la sugay oo ciidamadeenna ay sida fiican u xaqiijiyeen bulshada ku nool inaan wax la qaybsanno sida buulo gaduud oo kale waxaan diyaar u nahay haddaan nahay wasaaradda haweenka annagoo kaashanayna odayaasheenna dhaqanka iyo haweenka kala duwan buulogaduud inaan ku soo noqono waxaan diyaar u nahay inaan ka shaqayno nabadda isdhexgalka bulshada lugaas cumar xiirey afhayeenka salaadiinta jubbaland iyo faadumo aadan kateela guddoomiyaha haweenka gobolka jubbada hoose ayaa dhankooda ka hadlay muhiimadda nabadda iyo isdhexgalka bulshada isdhexgalku muxuu yahay yaa isdhexgalhay yaa loo baahan inuu isdhexgalo dad soomaali ah isku diina isku dada isku mabda isdhexgeli karo isdhexgalka laga hadlaya kaa wey soomaali baan ahay dadkaan iskaga dhex jiraa ma aha nuxurka laga hadlaya waxaa weeye dadka jubbaland ee soomaaliyeed ee jecel inay ummadda soomaaliyeedna wax noqoto jubbalandna ay wax noqoto wey inta isdhexgalaysaa wax isku ah intaa wey waa og tihiin meel kastoo dagaal ka dhaco waxa dilahay waa sooma ka yaalla waa soomaali kan kale xagga yaallana waa soomaali miyay waxaynu soo mari jireen ilaahay waxaan ka baryaynaa arrintaas ilaahay weynaa baan dacwo u nahay ilaahay waxaan ka baryaynaa arrintaas inuu naga qaboojiyo waayo wax isdilahay waa soomaali dhallinyarada iyo haweenka halkan fadhiyo odayaasha noocyada kala duwan markaan nabad ka hadlo nabad qof kasta danbay u tahay nabad markaad gurigaada seexato sariirtaada habeenka aad tagto oo saa u tataabato ko waxaad ka tataabanaysa ama baal kuusii fuura nabaday ka mid tahay amaa laguu soo galaa nabaday ka mid tahay amaa cawada nabad ku seexat nabaday ka mid tahay nabadana haddii la helo oo nabad ku seexatana waa waxa ugu wanaagsan adduunka nabadana waxaa ka shaqeeya dadka wadaadega ayaa nabadda ka shaqeeya nabadda waxaa ka shaqeeya dhallinyaro iyo haween iyo odayaal iskaashaday si kastaba kulankan ayaa door muhiim ah ka qaadanayo in bulshada ku nool maamulka jubbaland lagu dhiirogeliyo ku wada noolaashaha nabadda iyo isdhexgalka bulshada